fadhigan maanta ee golaha wakiilada somalilan oo ahaa midaan caadi ahayn islamarkaana golaha oo fasax ku jira oo uu codsaday madaxweynaha somalilan ayaa waxaa fadhiyey koob iyo konton xildhibaan labada xubnood ee labada xusbi mucaarida ay u soo gudbiyeen si fadhigan loogu ansixiyo golaha wakiilada somalilan oo ay uga mid noqdaan guddiga doorashooyinka ee cusub ayaa taasi waxa ay keentay in aan la ansixinin iyadoo xildhibaanada qaarkoodna aanay raalli ku ahayn sidaa waxay u dhaceen haddaba ugu horrayn xildhibaan siciid maxamed cilmi oo ka tirsan golaha wakiilada ayaa u sheegay v o a sida ay wax u dhaceen golahu isagoo gudanaya waajibaadka dastuuriga uuna ka codsaday madaxweynaha madaxweynaha oo danaynaya doorashadu inay ku dhacdo sanadkan gudihiisa iyo golaha oo la ogol waxaanu soo garanay iyadoo ad ogtihiin xaaladaha dalka ka taagan inay taagan tahay xanuun aan dadkuba isu soo ururin waxaanu isla garannay inaanu naf horeednimo annagoo nafta u horeyna inaanu soo fadhiisanno bal horta doorashadaasi sidii ay ku dhici lahayd dardaaranka madaxweynahana loo qaadan lahaa inaanu meeshii isugu nimaadno oo waajibaadka dastuuriga laga guto labadii xubnood labadii xubnood nasiib darro waxaa dhacday annagu ma filanaynin inay ka kaambeyn garayn karaan raggii soo magacaabay golaha waxay rag badani ku xaqiijinayaan in nin ka mida guddoomiyeyaasha xisbiyada mucaaradka ah ee soo magacaabay raggani inuu ka dhex ololaynayay golaha gudihiisu lahaa ii soo celiya wax xubintii soo magacaabay laakiin xildhibaan siciid annagu taa ma caddayn karno idinka xildhibaanadiinna ayaa ka codeeya xubnahan oo nina uu koob iyo soddon helay nina sagaal iyo labaatan helay maxaa id kale ugu eedaynaysaa waxaan ugu eedeynaynaa ololaha keliya ee ku dhex jiray maanta golaha wuxuu ahaa ololaha guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe xubintii ay ahayd inuu u ololeeyo buu ka ololiyey dabadeedna xubintaasaana la horreysiiyey codaynteeda codaynteeduna siday u dhacday waad aragtaa sagaal labaatan qof ragga inta ugu badan fariimo laga soo wariyey gudoomiyaha xisbiga maxaad ku cadaynaysaa waa eedayn markaad fariimahaasi raggo dhan waa soo wada gaareen annagana siyaalo kale inoo soo wada gaareen maxay fariimahaasi fariimahaas oo ah ii soo celiya dhinaca kale xisbiga mucaaridka ah ee ucid ayaa dareen ka muujiyey celinta xubinta xisbigu uu soo xulay la celiyey xogayii hore ee warfaafinta xisbiga ucid yuusuf kayse ayaa u sheegay v o a dareenka xisbiga
waxaanu la dareennahay shacbiga somalilan oo durbe fili baagga iminka ay ka soo bixiyeen ahaa mid ay aad iyo aad uga xun yihiin doodda ay ma garanaysaa sababay ku sababeeyeenna waa dood jaban weeye xogayaa golaha waanay kala hadleenoo waxaad arkaysay in xildhibaanadii iminka hadlay inaan wax u qorshaysnaa iyo wax u yaalla midna jirin uu ahaa un jaantaar rogan uu ahaa sida dareenka shacbigu uu marka hore expectationka xalay ay ka filayeen ahaa waa la soo celinaya social media haddaad arkiisa xalay waxay shacbigu isla qaateen inay soo celinayaan tii un baana rumowday dooda ay xildhibaanada ku sheegeen iyo xogee gola wakiiladuna waa doodo jaban oo iskhilaafsan haddaan soo qaato xogee gola wakiiladoo kale wuxuu yidhi cabdifataax oo komishineerkii xisbiga u ciday sababtaan ku celina waxa weeye laba komishan kama mid noqon karo taa jawaabteedu waxa weeye dee xubin horeo komishinkii hore ahayd ayaa labadii komishinba ka mid ah markaa sabab u diidaysaa ma jirto xildhibaan kaloo hadlay oo xildhibaan siciid la yidhaahdaa isna eed weyn oo been abuura ayuu sheegay siciid oo kale wuxuu sheegay in xisbi ahaan aydan ka gelin olole sidii golahu u meel marin lahaa isla markaana guddoomiyaha xisbigu doonayaba in la soo celiyo
waa eed been abuura oo xildhibaanku uu kula gefay xisbiga iyo guddoomiyahaba waxaana jawaabteedu ay tahay cabdifatax waa markii saddexaad laba jeeroo horeaanu soo celinay markii saddexaad baanu calmadnay inuu noogu noqdo markaa halkaanu ka gaadhsiisanahay sabab aan uga daba noqonnaaba ama aan uga ololeynaaba ma jirto laakiin xildhibaankaasi waad arkaysay oo xildhibaan cadhaysanoo sababta ucud ku haystaana wax kale maahee ucud waxay ka shaqaynaysay beryahanba sidii doorasha dalka ugu dhici lahayd daadiswaay baa xildhibaano badan oo golaa wakiiladii guddoomiyaha u taargedgarayaan oo u caayaan oo u aflagaadeeyaan laakiin tan kaga hadri maynee xildhibaanka sifaha sharcigaa baanu maraynaa waa inaanu dacweynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo sidii xukuumadda annagu intaanu xildhibaanka qabno xidhan mayno laakiinse brosijurka sharcigaa baanu maraynaa waxaanaan ka rajaynaynaa inan ma garanaysaa uu soo caddeeyo hadduu soo caddeyn waayana hay-adaha sharcigii inay waafajiyaan sharcigoo la xidho
laakiin wuu idin eedeeyun haddaad idinku isdifaacdaan oo tidhahdeen ma jirto maxaad ilaa halkaa u gaarsiinaysaa maaha beenta tayryar waa la cafin karaa laakiin asqaar buu wuxuu sheegay kabaa'ir buu sheegay waa been weyn weeye oo uu ku mujaxabaabinayo wixii meesha yaalliba marka dee ninkana waa waxa weeye waa eedaynayaan waa guddoomiye xisbi marka waxa weeye ha ku soo caddeeyo sharcigan noo dhexeeya ha ku soo caddeeyo hay-adaha sharcigaan u gudbinaynaa waxa uu ummadda u sheegay fadhigan maanta golaha wakiiladu yeeshay ayaa ahaa midaan caadi ahayn oo ka dambeeyey markii madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi uu ka codsaday in fadhigan aan caadiga ahayn isugu yimaadaan mudanayaasha golaha wakiiladu maadaama golahu fasax ku jiro xanuunka coronavirus darteed khadar maxamed cakule v o e hargeysa